haddii ay tahay dhinaca tallaabada amni aan qaadnayna waxaa weeye tallaabooyin deg dega ayaan qaadnay isla xisaabtan baan samaynay dad badan oo naglajisiye iyo waxyaabo aan ku tuhmayno oo saraakiil ku jirto ayaa xirxiran baaris kale aan ku jirnaa waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis inaan tallaabo adag qaadi doono oo dhinaca amniga ah waxaan rajaynaynaa in dadka soomaaliyeed ay la shaqeeyaan ciidamada amniga una diyaargaroobaan in aan si adag nimankaas aan ula dagaalanno magaaladan si gaar ahaan dadka soomaaliyeed ee jooga caasimadan degan waxaan ka codsanaynaa in ay hal meel uga soo wada jeestaan cadowgaas oo daashaday oo ku daahay oo baaba'shay oo dhibaato u geystay laba sano oo xukuumaddan shaqaynaysay aada iyo aad baa looga shaqeeyey aada iyo aad baa loo wiiqay aada iyo aad baa loo koobay waxyeeladooda laakiin haddana marmarka qaarkood waa sidan hadda dhacday oo kale dee nin socda oo isqarxinayaay shidadiisa uu leeyahay dhibaatadeedana leedahay laakiin sidaasay tahay waxaan rajaynaynaa ilahay idankiis inayna soo noqnoqon aan laakiin u wada midowno dadaalkaas aan ku jirno